dhibaatooyinka horta dhowr macdow dhiman oo shaarka dawladda gashan nin layii ayriisow oo guddoomiyaha marka ah iyo nin waafowliya oo guddoomiyaha number konton ah ayaa shaarka dawladda waxay u adeegsanayaan qaab qabiil shalay waxay direen nin iska shacaba oo geeriskiisa dhex jooga maanta nin kale ayaa gurigiisa lagu weeraray magaalada marko waana lagu dilay maalin cafaraad waxaa dhacday baabuur maaragtay hayd iyo wiilkii wata waxay u afduuban yihiin guddoomiyaha number konton oo waaf afduuban yihiin hadda meeshaas dhibaato oo nimanshaarka dawladda gashan qaab qabiilna qabiilooyinka kale u ugaarsanaya ayaa maaragtay ayaan ka cabanayn ama garat annaga markii aan maanta wada hadalnay oo ilaa maaragtay gobolka afgooye jimnaale marko teleefon aan isku wada warsanay qoryooley markaan iswaraysanay annaga ilaa haddaan wixii ka dambeeya waxaan go-aan qaadanay qaab qabiil inaan isu difaacno